dhowaanahan waxaa isa soo taraya shirkadaha caymiska ee laga furayo somalilan kuwaasi oo adeegyo badan oo ay bixinayaan aanay dadku hore u aqoonin sharciga caymiska ayaan isna weli ka jirin somalilan munaasabad si rasmi ah loogu daahfuraya shirkadda caymiska ee geeska afrika ayaa maanta lagu qabta hargeysa iyadoo mas-uuliyiinta dowladda ee u xil saaranina ay sheegeen in ay dhowaan samayn doonaan sharciyadii caymiska munaasabadaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda iyo xisbiyada iyo ganacsatadaba ka socday wariyaha v o e da barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa iskutashiga iyo wadaagga bixinta wixii dhibaato kusoo hoyata qofku waa mid dhaqan ahaan soomaalida u dhaxaysa iyadoo cid walba dhinaceeda wadaagta qaybsiga dhibta hase ahaatee adeegyada caymiska ee ku qotoma nidaamka casriga ahi waa mid ka cusub somalilan sannadihii u dambeeyey inkastoo hore u jirta shirkad caymis oo aa tii u horeysay haddana maanta waxaa magaalada hargeysa lagaga dhawaaqay furitaanka rasmiga ee shirkadda caymiska ee geeska africa ama hone of africa insurance taasoo ay furitaankeeda ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda xisbiyada iyo ganacsatadaba ka socotay guddoomiyaha kana mid ah asaasayaasha shirkadda caymiska ee geeska africa yusra adan amraar ayaa ka warbixisay ujeedada shirkadan waxyaabaha aanu maaragtay shirkadda iyadani samayso waxaa ka mid ah caymiska gaadiidka caymiska alaabta badda iyo beriga maraysa waad ogtihiin gadigiin gaadiidka dhibaataday naga haysata gawaadhidii way soo bateen jidadkii way eryihiin had iyo jeer markuu accident dhaco inshuurd maaha gawaadhida mar allaaliya markaad had gurigaaga ka baxdo khatar baad ku jirtaa ama qof kaleyaad khatar gelinaysa haddaanad insurance lahayn yusur waxay sheegteen sidoo kale ay bixinayaan caymiska caafimaadka badaha iyo kuwa shakhsiga ah waxaana tilmaantay kaalinta caymisku ka qaadan karo yaraynta saameynta taban ee qabiilka iyo qabyaaladda haddii aad ka soo qaad maxay hayday ka qaadato insurance ba ka soo qaadato adoo alaab soo dejinaysa inaad ka soo qaadato insurance alaabtiibaad soo china ka keentay combany chinese aad ka soo qaadatay alaabtiiba halkan timidee waa iyadoo jaban bay timiday maxaad samaynay ma waxaad intood dayurad raacda haddana china tegi ood combanygii la xidhiidhood odhan inshuranskii soo celiya way kugu qoslayaanba laakiin haddii combany waddanka dhexdiisa aad ka qaadato inshuranska dee alaabtood adaad ku garaacayso xunaysaa taasay ugu dhacday taasoo dhacday iyo kaad la xisaabtamaysaa daas darteed baa had iyo jeer waddanka looga qaataa inshuranska inta badan sharciyadda iyo sameynta sharciga ka hor inta aan la samaynin adeegya noocan ahi waxay qayb ka noqdaan helitaanka biyo-ad suurto gelinaysa in adeegyadani hana qaadaan somalilanse kama jiraan sharciyo la xidhiidha caymiska hase ahaatee guddoomiyaha baanka dhexe cali ibraahim ayaa arrintaas sharciyadda ka hadlay iminka waxaa jira laba kambaniyo takaful insurance la yidhaahdo oo iyaga qudhuda dhawaana sameeyey hon africa insurance waa kii saddexaad ee ka furan somalilan marka waad garan kartaa shan kun oo sannadood insurance jiray iyo maanta inagu aynu bilaabayno gaabka waa gaab weyn dib u dhacaana waxaa keenay dowladihii somalilan ee kala dambeeyey toddoba labaatankaa sannadood oo aan u samaynin shuruuc iyo regulation lagu hago shirkadaha caymiska ilaa iminkana ma jiro markaa kabaan ahaan insha allah waxaan ku dadaalaynaa maadaama insurance uu hoos yimaado banka dhexe oo a financial institution waxalaal wixii financial waxay hoos yimaadaan bankiga dhexe marka two thousand nineteen haddii la yidhahdo waxaan ku dadaalaynaa inaanu samayno insurance act oo aanu xeerkii samayno una samayno regulation kale oo haga ama hogaamiya insurance companies guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada axmed yaasiin sheekh cali ayaanleh oo isna ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay ayaa dhinaciisa sheegay inay golo sharci deji ahaan ay arrintaasi ka go-an tahay si xeerina dhaqaya oo xuquuqda companiga insurance kale muwaadinka dhibtu gaarayso iyo kan dhibgeystaha aba xuquuqdoodii wada simaya oo wada sugaya si aynu samayn sidii guddoomiyaha baanku halkan ka sheegay waxaan anaguna ballan qaadaynaa marka u horeysa ee lasoo curiyo sanadka cusub ay noo bilaabaya anaguna ajendaha headline sare ayaanu soo gelin doonaa inu horta yeesho sharci insurance dhibaatada ma u baahannahay insurance ha
guddoomiyaha rugta ganacsiga maxamed shukri jaamac ayaa isna caymiska ku tilmaamay mid hoos u dhigi kara hirdanka ku dhisan qabiilka iyo qabyaaladda wasiirka wasaaradda ganacsiga maxamuud xasan sacad saajin ayaa isna tilmaamay in loo baahan yahay caymiska islamarkaana ay tahay in la dhiirigeliyo oo ay soo dhoweynayaan geesta kale wasiirka arrimaha dibadda dhegta sacad al shire ayaa isna tilmaamay kaalinta uu horumarka ku leeyahay caymiska iyo baananku had iyo jeer waxaana soo maraa dad doonaya waddanka inay maal gashadaan su-aalaha ugu horreeyayna weydiiyaan waxa weeye waddanku banki ma leeyahy waddanku caymis ma leeyahy waa su-aalaha ugu badan waayo qofka maalka gashanaya waddan laba waxag weydii wuxuu eegayaa markuu ka macaashaayo iyo wuxuu eegayaa riskiga amba khatarta ugu sugan hadduu waddankaa maal gashado gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cud injineer faysal cali waraabe ayaa isna halkaasi ka sheegay ana aaminaan ku xigayaaye waan ismishowgaraynaya insha allahu tacaala intaconaya insha allah dad dad iyo xoolo waxaan leeyahay waana waan insha allah waana waan ishowgaray marka waxaan jecelahay inaynu dadka example u noqono role model u noqono waynu ku dhiirigelin aan jecelahay yusr iyo inankeydii iyo raacin waxaan leeyahay welcome welcome back home intii munaasabadaasi socotay iyana waxaa halkaasi ka hadlay ganacsato kala duwan oo dhammaantood ku dheeraaday muhiimadda ay leeyahay caymiska iyo waxa uu ku kordhin karo nidaamyada ganacsi iyo sidoo kale horumarka ka jira somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa